sidii aad warkaygaba ku maqlayseen ciidamada dowladda soomaaliya kuwa raaskambooni iyo kuwa amisom ayaa isu diyaarinaya inay amniga ku soo celiyaan magaalada kismaayo haddaba xaaladihii u dambeeyey ee magaalada ayaa waxaan ka waraystay cabdinaasir seeraar maax oo ah fayeenka ururka raaskambooni waxaanan ugu horreyn weydiiyey halka ciidamada wadajirka ah ee weerarka magaalada ku soo qaaday ay hadda ku sugan yihiin
walaalle waxaan ku sugannahay controolka layidhahdo fiyax madow ama saxa mooja oo galbeedka magaalada kismaayo xiga halkaasaan ku sugan yahay ciidanku maanta halkaa yimid welina gudaha magaalada maanan gelin marka inteed u jirtaan intee kilomitr baad u jirtaan magaalada iminka walaal magaalada waxaa uma jeedo controolka magaaladaan joognaa magaalada gudaheeda maanan gelina afka afaafkeeda horaan yaa ciidanku fadhiyaa waan gartay marka bal xaaladda amniga gudaha magaalada nooga war anagu gudaha maanan gelin laakiin cabsi badanna way ka jirtaa fawdo badanna way ka dhacday waxaa ka dhacay biliqo dad baa lagu laayay xagga nabadgelyadeedu runtii ma sugna dhibkaas oo dhanna waxaa geystay nimankii magaalada gacanta ku hayay oo markii horena ruuxdi badan iyo argagax badan dadka ku hayay ilaa haddana ku haya oo kaga dhex tegay dad dadka laaya oo ayaga u dhar eg oo ay ku abuureen oo ay u talagaleen ciidamada soo socda iyo dadkaa shacabka ah inay isku jiraan marka magaalada hadda intaan ka warhayna waxa weeyaan dadkuna cabsi bay ku jiraan waa xidhan tahay magaaladu oo bakhaaradii iyo ganacsigeedu waa xidhan yahay cabsi badanna waa ka jirtaa saa sheegaysa dee dad badan baa lagu laayay hanti badan baa lagu dhacay waxaas oo dhanna waxaa samaynaya waxa weeyaan dadkii gacanta ku hayay nimankii gacanta ku hayay baa fawdo badan ka sameeyey magaalada marka runtii dadku hadda cabsi bay dareemayaan cabsi bay dareemayaan xoog leh waan gartay marka haddiiba ay baxeen ciidamadii hore u jooga meesha al-shabaab maxaad iyaga ugu saaraysaa wixii dhacay walaal waxaan ugu saarayaa dhaqankoodaa naqaanaa ficilada guud ahaan baa naqaanaa ay sameeyaan sida afka dadka loo laaya afka duwan baa naqaanaa waxa weeye aad baan u garanaynaa ficilkooda iyo dhaqankoodaan garanaynaa marka dadka ay laayeen waxa weeyaan saan ka warhayna waa dad dhaqana oo iska masaakiina oo ay u badan tahay in ay afkaar ahaan ka duunaayeen afkaarta iyagoo ay aaminsan yihiin marka aad baan u dareemayna dhaqankoodan garanaynaa waa gartay haddii aan wax kaa weydiiyo haddaad saa u ogtihiin in dhibaato weyn ay meesha ka jirto oo cabsi badana jirto oo dilal dadka loo geysanaya ay jiraan al-shabaabna ay ka baxeen maalintii sabtidii shalay ay ka baxeen magaalada maxaad idinku dibadda u taagantihiin haddaad tihiin huwantiinan isla socotaa oo aad intaad magaalada u gashaan amnigeeda u sugi laadihin annagu kolley qaab military ayaan ku soconnaa jidkaan kusoo jiray muddo fara badan dagaalaan ku gallay waxay isku dayeen inay ciidanka hor istaagaan oo joojiyaan nimankii dhabarkaa ka teginay hadda meelaha ka cararay baxsaday runtii jidka ayaa waxay geliyeen miinaheedu fara badan oo runtii aan isleeyahay tiradii ugu badnayd baa waxaana aan qaxinay waxaana aan ka bixinay waxaan u sheegaya waxa miinay jidka geliyeen dhammaan in la wada bixiyey waxaana la qaxiyey oo sideeda lagu qaxiyey oo ilaahi subxaanahu watacaala wax kamida usa ku asiibin ciidamadii halka marayey hal ruuxan hataa uusan waxba ku noqonin marka ciidanku waa la taxadar badan buu ku socday haddii hadda aan soo gaarnay magaaladan dee magaaladu waa magaalo in badan ay gacanta ku hayeen oo fawdo badan iyo dhibaato badan ay ka sameeyeen waxyaalo fara badan oo kharibadan ay ay ku diyaariyeen annagu marka waxaan rabnaa si taxadar leh oo xikmad leh oo maaragtay asluubaysan oo qorshaysan oo ciidamo khaasoo loo diyaariyey inay magaalada galaan nabadgelyadeeda aan la wareegno dadka aan sugno amniga magaalada si fiican aan u galo marka taasaan ka shaqaynaynaa waxa weye si nidaam leh waa fawdo ahayn baan rabnaa magaalada insha allah inaan gacanta ugu dhigno waana ku haynaa hadda magaalada controlleeda wadan baan fadhinaa waan gartay marka haddii aad magaalada gashaan maxay dadka reer kismaayo idinka fili karayaan dadku waxay naga fili karaan si wanaagsan oo amni leh oo kala damayn leh oo isluub leh oo xushmad leh oo maaragtay ixtiraam leh in aan ku gallo insha allah hadduu allah sidaasbay dadka reer kismaayo nagana filayaan una haddana aan u sheegaynaa waan gartay ugu dambayntii si kooban goormayaad is leedihiin ciidankan iswata ee isla socdaa way gelayaan magaalada kismaayo
waxay gelayaan ciidamadu magaalada haddana kama fogo baalaheeday ku jiraan laakiin waxaad moodaa rabaa halkan inaan ka sheego warbaahinta dad badan baa ka hadlaya yani waxaad moodaa in wax badanoo xog ay ka muuq ay ka maqan tahay ummadda soomaaliyeed ee dhegaysanaysa maaragtay idaacaddan ama si guudba waxaan u sheegayaa in ay isfejiyaan oo wax meeshani qaabka hadda miidiyaha udhigaya ee waxyaalaha loo adaroosayo inaan ahayn yacni halkani waxaad moodaa wax badan miidiyaha laftiisa inuu kicinayo oo dadka isku dirayo oo laleeyahay sidan ay tahay iyo qabiil hebel baa duulaan lagu yahay iyo ree hebel baa lasoo horeeyey waxyaalaha noocaasa waxaa weeyaan waa wax rabo dadka ummadda in lagu kiciyo ma jirto midaasi halkani dawladaha socda system baa lagu wada socdaa wax dhibaata halkani kama taagna dadkan socda dad walaalo heshiisa weeye inay wada noolaamay rabaan wax fara badan oo khibrada waxa weeyaan loo soo joogay dagaaladii hore dhacayay baa la rabaa in wax lagu dayo lagu saxo dowladda soomaaliya waxaan dhisana runtii boqolkiiba boqol baan soo dhaweynayna sharciga
kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir seraar maax afhayeenka ururka raas kamboni oo khadka telefoonka ee gobolka jubbada hoose goordhoweed iigu warramayey